horta wasaaradu saas uma farabadna uun dadka saddexdan gobol gobolada oo alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale oo ugu dad badan oo populationka ugu badan waaye dowladduna waa dowladdii bu heshiisiin oo hadda bilo markii la dhisayayna baarlamaanna ma jirin waxaa lagu dhisay in dadkao dhan ay muraayadu iska wada arkaan dadku aysan u arkaan wax inay wax ku leeyihiin marka tii ayada alxamdulilah dadka baarlamaana jiro insha allah waqti dhow waxaan rajaynaynaa in isku shaandheyn la sameeyo wasiiradana runtii waqtiga hadda ay soo shaqeeyeen iyo xilliga iyo meeshay kasoo bilaabeen magaaladan oon lisdhexmari karin ay shaqo ka bilaabeen dhaqaale ayadoon jirin ay bilaabeen ayagoo xafiisyo jirin ay bilaabeen runtii aniga hadda maanta wax dhaliila uma hayo raggii iyo gabdhihiina la soo shaqeeyey waxaan aaminsanahay inay shaqa oo waxtar leh oo muuqato ay qabteen laakiin bani aadanka wax kastoo aa qabato intaan noo sheeg way unku dhaliilayaan qofna ku dhiimaayo wax fiicanaa qabatay laakiin maadaa ka gaarto wasiiradaas iyo wasiir ku-xigeenadaas iyo gabdho iyo wiilal iyo odayaalba leh way dadaaleen wax weynay soo qabteen haddana alxamdulilah wasiirada say u badanyihiin xafiisyay leeyihiin wayna shaqaynayaan dadkana way u adeegayaan biidn lahi alkariim ciidanku de horta kun fayakunu ma aha ciidanku waa la tababaray waa la hubeeyey haddana dadaalay wadaan degmo walba waa ka baxaan afartan kilomitr konton kilomitr ay wadaan waxaan rabnaa degmoba degmada kale inay ku xiranto farsaambul qasaar dheeroo kalena baydhabo kusoo xirantaa rabnaa diinsoor oo kale sidaas oo kale inay baydhabo kusoo xirantaa rabnaa insha allah dadaal bay wadaan hadda markii hore magaalada bocda magaalada dhexdeeda unbaa la joogi jiray laakiin hadda tuulooyinka ay tagaan hadda cid walbana waa ogtahay kuwa nabadiidka meel kastay ugu tagaan awal ayagaa weerar soo ahaa ciidamadan hadda mahada ka gaarto waxay sameynayaan ayagaa ku weerar in lays doortaan rabna anaga hadda waxaan rabnay in gudoomiyaha degmada degmo kastaba ama degmada bayo aan dhaho in la doorto gudoomiyaha gobolka degmooyinka gobolka bayo isku tegay inay doortaan baa la rabay sida aan rabno marka nabaddarada iyo isku socod la-aanta waxyaalo badan kalifay laakiin maamuladii aan magacaabnay runtii dadaal badan ay sameeyeen gudoomiyaha degmada baay dadaalkiisii wuxuu qabtay nin aqoon-yahana waay waa la ogyahay gudoomiyaha gobolka baay sidaas oo kale isku xir iyo dadaal badan ay sameeyeen aniga lixdii bilood markay dhammaatay waa u jadiidinay sababtana wakhtigii aan rabnay iyo sidii doorashada inay urabta aan rabnay umaysan dhicin wakhtiyada soo socdo ilaa afar degmaa doorasho laga sameyn doono oo degmada baydhaba ay ka mid tahay marka insha allah wakhti dhow waxaan rajaynaynaa maamul ay dadweynuhu dad ay ayagu doorteen ay gacantooda ku doorteen ay kalsooni ku qabaan in la doorto magacaabistu cilado badan ay leedahay oo runtii anaga nafteena dhibaan ku qabnaa laakiin hurweyta loo sameeyo insha allah kuwa kalena sidaas oo kale inay doorasho ka dhacdo ayaan rajay wallaahi annaga dhibaatooyin badan aan qabnaa dad saaxiibo ah iyo dowladda federaalkana muddo adiga toddoba bilood sideed bilood wayna caawisay hadda agost laga soo bilaabo ilaa hadda hadda qofna caawisaybeelaata ma jirto marka canshuur meel laga qaado mabalahaba anaga waxaan canshuur ka qaadnaa magaalada baydhabo dhexdeeda iyo afgooy oo ayada nafteedana oon ciidamo iyo xisaabaad badan ay iska jiraan runtii marka dhaqaalaha cariiri badan ee dhibaatooyin badan aan ku qabnaa laakiin haddana wax un baan wadnaa ciidanka mar wax baan u helnaa mar wax looma helo mushkilooyinka jireen waxawaaye jadiidkii oo xiran dhulkii oon dekad lahayn insha allah waxaan ku tala jirnaa caasimadeenada maamulka waa baraaw in baraaw inaan waqti dhow erboorkiiba hadda dhismii lagu bilaabay in erboorka markuu dhammaado aan baraaw u guurno dekadii aan meeshaas ka furanno marka meel nooga soo horeyso dhaqaala hadda anaga aan ku naalayno waxa ugu horeeya inaan dekadaas aan furanno